الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى walaalayaal khudbaddan waxaynu kaga warramaynaa arrin ay tahay inaynu mar walba qalbiga ku hayno oo ah geerida iyo waxyaabaha la xidhiidha arrimaha adduunyada in badan ba ka soo hadallay marka xoogaa arrimaha adduunyada laga hadlo waa laga maarmaa safarka lama huraanka ana in laga hadlo mawduuceennu waxa weeye xusnu lkhaatima wa calaamaatuha wa asbaabuha khaatumada qofka oo ilaahay u wanaajinayo calaamadaha ay leedahay iyo sababaha lagu helo waayo dadku had iyo jeer markay shaqooyin soo gebagabaynayaan ama imtixaan loo diyaargaroobayo nihaayadda aad baa loogu dadaalaa arrimaha adduunyada marka tanaa ka sii mudan waxyaabaha calaamooyinkaasi ma aha in lagu halleeyo ama lagu fudaydsado camalka camalkii waynu samaynaynaa dadaalkeennii waynu wadaynaa innagoo dadaalkii adduunyadan aynu samaynayn iyo camalkii khayrkii wadna haddana qofka ilaahay calaamadaha uu waafajiyo rajo wanaagsan baynu u qabnaa inuu ilaahay masiirkiiyo mustaqbalka u wanaajinayo calaamadaha laba ka mida waynu soo xusnoo waxa weeye inuu towxiidka ilaahay waafajiyo siduu xadiidkaa saxiixa nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam qofka hadalkiisa markuu sii dhimanayo ugu dambeeyo towxiidku laa ilaaha ila allah jannadu gelayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waana tii uu kula dadaalayay adeerkii abu daalib markuu sii dhimanayay kelmaddaa dheebuu lahaa waa kii diiday qofkuna marka uu sii dhimanaya waxyaabaha loo qabanayay ka midta in agtiisa laga yidhaahdo laa ilaaha ila allah towxiidka u laqima buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu sii dhimanayo waxaa nebigu uu xuseeyo kale calayhi salaatu wasalaam calaamadaha inay ka mid tahay aynu rajo wanaagsan u qabayno qofkan inuu ilaahay jannaynayo in cimrigiisa inta dambe camal wanaagsan uu ku dadaalo oo jawigiisii hore uu bedelo idaa araada allahu bicabdihi khayran istacmalah nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxaa ku yihi ilaahay addoonka markuu aakhiro khayr la doono ayaamaha u dambeeyuu camal geliyaa macnaa camal buu waafajiyaa wuu howlgeliyaa yuwafiquhu licamali saalixin uma yaqbiduhu calayh yuwaafiquhu licamali saalixin qabla mowti camal wanaagsan buu ilaahay waafajinaya ayaamuhu sii dhimanaya ka hor hawaynu aragnaa dad badanoo xaaladoodu isbedesho soomka salaada xajka sadaqada cibaadada ku dadaala markii horena laga yaabo inuu caasi ahaa marka waa calaamadu wanaagsan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida qofka oo xajka ku dhinta ama isagoo camalkii xajka xidhan ee ixraamkii aan idhaahdo iyo cumradii iyo xajkii isaga oo adduunyada ka taga rasuulku sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii nin asxaabiya dhintay isaga oo ixraamkii caddaa xidhan markaa nebigu waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in dharkiisaasun lagu duuduubo dhakadana loo faydo sidii qofka xaajigii madaxa aan u qarin jirin waxau ihi fa innahu yubcadu yowma alqiyaamati mulabbiyan maalinta qiyaamaha waxaa la soo saari doonaa isagoo talbiyada akhriyaya oo labayk allaahumadi uu ku dhintunbu marka dambena ayuu isagoo akhriyaya ilaahay la hor iman doonaa subxaana wa tacala marka waa calaamo wanaagsan taa macnaheedu maaha qofku inuu halkaa ka raadsaday inuu ku dhintee waa haddii alla waafajiyo qadartu ay u timaado waxaa ka mida inuu qofku jihaadka ku dhinto oo dee aayaadka aynu akhriyayni sida ay tilmaamayaan qofku haddii isagoo ilaahay daraaddii u dagaalamaya dagaalkii gaalada ku shahiido isagana calaamadu wanaagsan oo sheegaysa weeye khaatumadiisuna wanaagsanta waxaa kaluu nebigu inoogu bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam haddii fursada inaanu helin jihaadka qofka niyo wanaagsan niyooda man sa'ala allaha shahaadatan ballaqahu llahu manaasila shuhadaa'i waimnaata calaa firaashi ee yidhaha wallaahi haddii aan jihaadkaa heli lahaa waan ku shahiidi lahaa niyaddaasi ay ku jirto furaashkiisaba xataa hadduu ku dhinto ilaahay wuu u aqbalaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu gaadhsiiyaa qofkii shahiiday halkiisi saxiixu muslim buu xadiid ku sugan yihi calaamooyinka waxaa ka mid a qofku marka uu sii dhimanayo inuu dhidid badani ka daadanayo taasina waa calaamad uu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam mowtu lmu'mini bicaraqi ljabiin waxa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minkaahi markuu dhimanayo calaamadiisu waxa weeye waa inuu dhidid ku yeeshaa dhafoorka siduu nebigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam sakaraadkii lagaga safaynayay waa inihii ugu dambeeyey dembiga qofka calaamooyinka waxaa ka mid a inuu qofku dhinto habeenka jumce ama maalinta jimce arrintaa isagoo nebigu ka hadlaya wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yamuutu yowma aljumucati aw leylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr hadduu habeenkaa dhinto jumcaha ama maalinka jumce ilaahay wuxuu ka badbaadiyaa balaayada iyo fitnada cadaabalqabriga iyo fashilaada ka timaada marka khaatimo wanaagsan baa loo rajaynayaa xadiidka culimmada qaarkood daciif bay ka dhigeen laakiin aimo badan oo albani raximah llah uu ka mid yahay waa saxiix buu leeyahy ama waa xasan bimajmuuci duruqihi marka wadooyinkiisa laysku geeyo calaamooyinka waxaa ka mid a inuu qofku ku dhinto cudurka la ydhaha daacuunka allah inaga badbaadiyo wuxuu ahaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam daacuunku cadaab lagu soo daaya ummadii hore sida reer banu israa'iil oo kale ummaddanna ilaahay waxa uuga dhigay naxariis naxariis buu u yahay saa daraaddeed cidda uu daacuunku halka ay joogaan ugu soo galo ee aan ka cararin ee ilaahay aamine ee ku sabra hadduu qofkaasi ku dhinto kaana lahu ajru shahiid qofka shahiidka abaalmarintiisoo kale u yeelanaya xadiidkii bukhaari waxaa ka mid ah calaamooyinka ruuxa dumarka oo ku dhimata umusha aynu inagu waxaynu naha way umur aroortay markaa ruuxa dumarka ahi xaaladda ay dhashay haddii ay markay foolatay dhasho ay dhimato iyadana waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay calaamad wanaagsan tahay waalmar'atu yaqtuluhaa waladuha jamcaa shahaada yajuruhaa waladuha bisararihi ila aljanna mar haddii ilmaheedii iyadoo dhashay ay ku dhimatay waxa uu u mandheerta ula jiidanayaa ilaa jannada buuli waa u shafaaco qaadaya ilaahay shafaaca ayuu ga dhigayaa waxaa kaloo iyadana taa la mid ah inay isku dhimato oo iyadoo weli aan dhalin oo foolanaysa hooyadii ay sidaa ku godgasho aan ilmihii dhalinba wuxuu ku daray markaa waalmar'atu tamuutu bijumcin shahiida ruuxii dumarka ahayd oo iyadoo uurkeedii aan weli umulin ku dhimata iyana waa shahiida buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a almowtu bidaa'i albatni cudurrada caloosha noocyada kala duwan marka daacuunka laga reebo cuduradii caloosha oo dhan hadduu qofku u dhinto waxaynu rajaynaynaa inuu noqdo shahiid man yaqtuluhu batnuhu falan yucadaba fii qabri waa sugan yahay xadiidkaasi waa xasan sida uu tirmidi iyo nasaa-i iyo aimo kaleba ay tilmaameen qofka hadduu caloosha u dhinto cadaabalqabri ma laha buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam cudurada caloosha dee qofkee u dhintaanadi waa kala duwayno way badan yihin min calaamaati xusni alkhaatima waxaa ka mid a inuu qofkii ku dhinto bilxaraq aw ilgaraq aw ilhadm inuu dableefo ama biyihii uu ku hafto ama gidaar iyo buura ay ku dumaan iyo gebi oo sidaa kadiskaa qofkii uu dhinto haddaanu isagu isku dilin oo qofka ama biyihii isku dilay ama dabkii isku iskubay ama meel isku dumiye kuma jiro waa qaatilu nafsi baa laydhaha kaasi waa qof isdilay ee waa qofka xaaladani ay ku dhacday isagoo aan sabab ku lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi dadka shahiidaa waa shan labadii hore aynu soo sheegnay kii daacuunka iyo kii caloosha iyo saddexdan intaasu israaciyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo qofkii mujaahidka ahaa intaba uu ku wada xusay xadiidka ah waxaa ka mid ah an yamuuta almuslimu bidaa'i sil qofka muslimkaa inuu dhinto cudurkan la yidhaha t b da ee qofka sambabadu ay madoobaanayaan kadibna uu neefsan kari waayo sidaana uu ku dhimanayo asilu shahaada buu leeyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasoo xasana waa wax lagu helo shahaadada iyo shahiidnimada hadduu qofku cudurkaa t b da u dhinto ama sambabada qiyaas musaawiya ama la mida waxaa looga qiyaasan karaa cudurkan iminka karoonaha la yidhaahdo khatarta ah isaguna qofka sambabada inta uu ku dhufto uu u dhimanayo isagana waxaynu rajaynaynaa qofkii muslimuun baynu ka hadlaynaa gaal lagama hadlaye inuu ilaahay shahaado ku siiyo maadaam dhinacaas ay iskaga mid yihiin t b d iyo karoonihii sambabada ay ku dhacayaan iyo xagga neeftoo qabanaysa qofka waxaa ka mid a waxyaabaha qofka calaamadda wanaagsan khaatumada u ah inuu u dhinto qofku an yamuuta almuslimu bidaa'i ljanb cudurkan oof wareenka la idhaahdo oo intoo qofka la tumaatiyo dhinacaa dhiigu sii daynayo iyadana waa xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abi daawuud saaxibu daati ljanbi shahiid qofka oof wareenka u dhintaa waa shahiid buu nebigu yihi riwaayo kale almeyitu min daati ljanbi shahiid waxaa ka mid ah qofka oo muraabid ah muraabida fii sabiili illaah oo fronta hore ama meelaha cadowga lagu dagaalamayo ayuu difaaca ku jiraayo dadka magaalooyinka ku raaxaysanaya maahee diinta muslimiinta diinta islaamka iyo dalka muslimiintu difaac ugu jiraayo naftiisuu hurayo halkaasuu ayuu ku jiraa dhufayska kaana nebigu uu ku daray calayhi salaatu wasalaam wa umina alfataan xadiidkii muslim ilaahay waxa u qoraa qofka camalkiisii hadduu dhinto xataa jannadana waa ku soo dhoweeyaa qabriga fitnadii lagu fitnaynayeyna ilaahay waa ka badbaadiyaa waxaa ka mid oo saddex-iyo tobnaad almowtu fii sabiili اddifaaci can اddiini waاnnafsi waاlmaali waاlahli qofku isagoo difaacaya ee naftiisa maalkiisa ehelkiisa iyo diintiisa inuu markaas shahiido sida uu xusaya xadiidkii saxiixa uu nebigu uhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid intaaba hadduu u dagaalamayo isagoon cid doonanin cidna daandaansanaynin marka dambe daba socota ee isagoo ilaahay u siciidoo daralla dalkiisa isaga jooga dadkaasi soo doontaa haddii uu intaa difaacayo isaguna shahiid buu noqonaya sida uu xadiid dhowra nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa sii iftiiminaya xadiid kaloo saxiixa muslim ku sugana min xadiidi abi hurayra ayaa nebiga ninbaa su-aalay asxaabiya wuxuu ku yidhi waxaad iga warantaa rasuul allah in jaaa rajulun yuriidu akhda maali hadduu qof yimaado doonayo inuu xoolahayga iga qaado mood iyo nool mid kasta ahaadaan maxaan yeelaya nebigu wuxu uhi falaa tuctihi maalak dee xoolahaaga ha siin qaala ara-ayta in qaatalanii qaala qaatilhu hadduu ila dagaalamo ka warram dee la dagaalan buu qaala ara-ayta in qatalanii hadduu idilo ka warram qaala fa anta shahiid dee shahiid baad noqonaysa qaala ara-ayta in qataltuhu qaala huwa fi nnaar ka warran haddaan anigu dilana dee naar buu galayaa buu wuu sii fasiray haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo waxau ihi markii uu su-aashaa ninkaasi weydiiye hadduu yimaado qof doonayo xoolahayga inuu iga qaado ka waran wuxuu ihi fadakirhu billaah iska abhiyo ilaahay xusuusiyo bal iska jooji inaad isku day inaad iska waaniso ninkii waa sii wado waxau ihi haddii aanu kuba waantoobin oo abhintaa iyo waanada aanu ku joojin ku joogsanin ka waran qaala wuxuu ihi fastacin calayhi man xawlaka min almuslimiin bal ummadda kale islaamka iyo ciddii uu qabsoomayo bal hadda erge ka raadiyo ha kaa joojiyaan hadduu kuwaana u qabsoomi waayo ka warran qaala fastacin calayhi suldaan maamulka u tag buuri iyo ciddii markaa fulin awood fulineed leh ee kaa qaban karta tiina wuu sii weydiiyey wuxuu uhi fa ina asuldaanu canii wacajila calay haddii maamulkiina iga fog yahay isna uu igu soo kadiyey qaala wuxuu ihi qaatil duuna maalika xataa takuuna min shuhadaa'i alaakhirati aw tamnaca maalak ama shahiid baad noqon ama waad isdifaaci xoolahaaga difaac buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa qof madluuma oo aan daalim ahayn ta laga hadlaya sidaa uu nebigu iftiiminayo maaha dhaqankeennii intoo dadka geelooda lasoo qaado ama iyaga lasoo laayo intoo guriga lagala la idhaahdo duuna maalihi taasi sax maaha dulmi aad gashaa lagaa daba socdataa oo wixii aad geysatay naf iyo maalba waa lagu daba taagan yaho kacbadu ku nabadgeli waayey ninkii nebiga kaga soo baxsaday calayhi salaatu wasalaam madiina tan laga hadlayaa waxa weye qof la dulmiyey oo aan waxba isagu dhib a geysaninoo aar loo daba soconaya aanu jirin marlaybana sidaa uu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam in qofkii kamaaran waa mooyaane laga warwareego intaasoo marxalado lasoo maraa way fiicanta arrimahaasoo dhammi waa calaamado sheegaya qofku xaaladaha markuu dhinto in ay fiican tahay khaatumadiisu ilaahay baanaynu ka rajaynayna khaatumo wanaagsan waxaa jira asbaab lixusni alkhaatima si khaatumada ilaahay inoogu wanaajiyo waxyaabo aynu ku dadaalayno sababa ah waxaa ka mid a alistiqaamatu cala addiin marka horeba inaad duulduulka iyo leexleexadka iska ilaaliso diinta ku toosnaato إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آيات كاسا كورمي بشارة إن مركي وسود دق دق يستمرك نفط لقى قاضي وحكم إذا حسن الظن بالله إن إنان إلهي ملحهم كما ليسنين ilaahay inaynu melo wanaagsan mar walba ka malaysanno iyo inuu noo dembi dhaafayo inuu ina jannaynayo inuu naxariis badan yahay adigoo camalkii wadoo dadaalaya ilaahay baa wuxuu uhi ana cinda danni cabdii bi anigu addoonkaygu kolba wixii uga iga malaystaabaan ku dhowah waxaa ka mid a alla kacabsiga waxalla wixii xaaraana inuu qofku iska daayo noocyadeeda kala duwan waajibkana aanu fudaydsanin oonu ka tegin waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran ilaahay baa arrimihiisao dhan u fudaydinaya waxaa ka mid a asidqu runta shayga la idhaahdo oo runtu samafalkay kugu hagtaa samafalkaasina jannadu kugu hagaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a atowbatu ila allah wa tuubuu ila allaahi jamiica in ilaahay loo toobadkeeno toobadda had iyo jeer aad badisood ku dadaasho waayo wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qof boqol qof dilay oo go-aan ku qaatay inuu ilaahay u toobad keeno oo dadkii xumaa ka tegoo dad wanaagsan iyo dal wanaagsan kusii socda in geeridu ku timi sidiina ilaahay uu kaga aqbalay toobaddii oo wixii uu geystay laga dhaafay waxaa ka mid ah dikru lmowti wa qisaru lamal inaanu qofku had iyo jeer isdhaafinin xusuusta geerida iyo aakhiro geerida uu xusuusan yahay aakhiro uu xusuusan yahay yididiladiisa dheere fidsan ilaa meel dambena uu soo yareeyuu dhaa rubama rubama waxaa laga yaabaa inaad caawa berito sanadkan aada dhimato waxaa ka mida in uu qofku aada uga cararo wax min asbaabi suu'i alcaqiba wax kastoo la tilmaamay qof inay cidhib xumo leeyihiin oo daliilka iyo diintu ay noo sheegeen inuu qofku aada uga durko arrimahaasina kolle waxay ka mid yihiin asbaabta khaatumada qofku ay ku hagaagi karto allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaaba اللهم اغفر لنا وارحم والدينا ولجميع المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة